عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والظهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم وحول المؤلف رحمه الله تعالى باب وضوء الصبيان وحو بابي سيء عرورة يرير ورقان قارين ويسدودي iyo mataa goorta yajibu waajibaya calayhim iyaga korkooda alguslu maydhayo maydhaan iyo waduhuuru waa caamun cadfu caamin calaa khaas iyo dahaaradu ay kuba waajibayso wa xuduurihim wuduudii buu ku cadfan yahay hore oo wa xuduurihim waa baabu xuduurihim xaadiritaankoodii ay xaadirayeen baabkii weeye aljamaacata jamaacada salaadahan shantaa iyo walciideyni labada ciidood iyo waljanaa-isa salaada janaasada iyo wa sufuufihim sufuuftoodii macnaa ay safanayeen oo dee safka gelayeen oy raggii ka waaweynaa ay laba gelayeen safkii maha macnuu dee iyaga safkooda u gaarka ah iyo sufuuftoodaasi waa safkooda ay safanayaan ay raggii dhex gelayaanba ama ay dee waxa weeyaan bal safkii ay kaba mid noqonayaan taas buu baabkeedu yahay albaabka axaadiida waxoogaayo inta badan aynu soo maray intooda badan ayuu soo celin doonaa kuwa aynaan soo marin oo halkan keenana mar kale ayuu soo celin doonaa waxaanaynu dee salaadii khaasatan sifadii salaada iyo jamaacadeedii iyo imaamyadeedi iyo sufuuf iyo waxyaalo badan baa inoo horeeyo salaadii kuba tacalluqsan axkaamta badankeeda aan soo marrayna waa raggaa dee mukalafiinta ah ayaa iyaga ama waajib ha kuba noqoto ama iyagu taaha laba amre iyagay khaasuba ahayd walow dee dumarku qaybo badan ay la wadaagsanayaan qayba ay la wadaagsanay aanay la wadaagsanayna ay jireenba markii dee uu jaanibkaa sooba dhammeeyey ayaa sheekhu raximahullahu tacaala isagoo sifadii salaadii iyo salaadii khaasatan wixii jaanibkaa kuba tacalluqsana haatan dhammaynaya oo salaatu jumuca markaa bilaabi doonta ayuu bal baabkan wuxuu ku soo ururiyey axkaam kuba tacalluqsan caruurta iyo dadka aan qaangaadhin markuu baabkan dhammeeyana wuxuu keeni doonaa abwaab iyaduna aan badnayn oo dumarka iyo xuduurkooda jamaaco iyo bal umuuro sufuuftooda iyadaynu wax sooba marnay taas buu iyagana keeni doonaa taas baanu ku dhammayn doonaa kitaabkii salaadeed qeybtan dee jumuco iyo ciide iyo kuwii khaaska ahaa ee gaarka ahaba inoo wada dambeeya markaa baabka wuxuu yihi baabu waduuci sibyaani waa caruurta yaryar weysadoodii halkan baa wuxuu ibnulmunayirna shaarixu ka soo naqlinayaa muu ka cabirin baabu wujuui waduuci sibyaan nadbina kama cabirinoo xukum gaara oo uu sheegay ma jirto weysadii caruurta unbuu yidhi waxaa taasna keenay buu leeyahay hadduu yidhaaho sunanimadkii inay weli mukalafiin maahee dee haddii weysadoodii sunno lagaba dhigo taasi waxay keensanaysaa inuu wixii sunnaha waa laga tegi karaa ee iska tukan kara weyse la-aan kol haddii la yidhaho waa sunna dee taasna ma jirto hadduu wujuub kaba cabirana dee in isaga ciqaab iyo waxyaalahaasi ay uguba imanayso ka tageed ayaa meeshii iyadna kaba imanaysa markaa saas buu cibaaradan aan dee labadii midna ahaynee maxduuraadka ama waxyaalaha kaba ratimaya hadduu labadaa mid kaba cabiro kaba ratimi aanu kaba ratimahayn ayuu sheegay xagga maydhigana dee goormuu ku waajibaya iyada xadiid baa iyada inooguba imanoo dee intaa uu ilmuhu yaryahay maydhi ku waajibayaa ma jirtee laakiin waa cinda albuluuqa xadiid baa iyada inooguba soo socda uu keeni doono umuurahan kalena dee jamaacadii inay kaba qeyb galayaan ay xaadirayaan axaadiid bale iyada taasaynu inooba horeysay inay markaa ciidiina way noo dambeeyaan ay la soo saarayo dadkii imanaya ay kaba mid yihiin salaaddii janaasada safkeediina ay gelayaan kuna tukanayaan bal taas umuurahaas baa deeto sheekhu raximahullahu tacaala axaadiid tilmaamaysa ama waxyaalahaas ay kuba sugan yihiin ayaa waxa weeyaan uu inoo keeni doonaayo baabka uu kuba soo aroorin doonaa bal markaa axaadiidii waabatan oo wuxuu yihi sheekhu raximahullahu tacaala maqsuudkuna waa ta aan soo sheegnay oo kol haddii axkaamta badankeedu dadka ragga ee mukalafiinta ay dee axkaamtoodii ay ahaydba ayaa bal waxyaalo kuba tacalluqsan dee dadkaa yaryariye intaan la qaangaadhineen heerkaa mukalafnimada ee laba gaadhin ayuu doonay baabkan inuu kuba soo arooriyo intaanu ka bixin abwaabtan marka wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala xadaana bn lmuhanna qaala xadaanii gundarun qaala xadaanaa shucbatu qaala samictu sulaymaan ashaybaaniya qaala anahu qaal rijaashu waa ruwaadaynu in badan soo araragnay sulaymaan shaybaanina abu isxaaqa shaybaani baynu xataa salaadintan kuba jirnayna aanu soo aragnay waa kunyadiisii kana waa magaciisii qaala wuxuu yihi markaas sulaymaan shaybaani oo siqaara taabiciin ah samictu waxaan maqlay ashacbiya shacbi ayaan maqlay waa taabicigii dee markaa cilmiga badnaa ee shahiirka ahaa camir bnu sharaxil wa qaala wuxuu yihi akhbaranii waxa ii waramay man shaksi mara maray maca nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay maciisa isagoo oo laba socda calaa qabrin qabri mambuudin munfarida waa qabri dee malaa cusbaayo gaar ahaa oo markaa gooni ah fa amahum rasuulka ilaahay uu tukiyey wasafuu iyaguna way safteenoo calayhi waa qabriga korkiisuun iyagoo dee safu joogsaday dadkii kale la socday taasna oo dee ninkan uu warramay kaba mid ahaa taasaynu faqultu waxaan idhi abuu isxaaq shaybaani baa odhanaya yaa abaa camrin ina wuxuu buu yihi akhbaranii man mara waa saxaabi imaamka saxaabiguna dhibaato ma keenayo xadiidka wax kuma keenayo dee saxaabadii waa wada cuduul laakiin haddana dee iyadoo ruuxii laba garanaya tacyiinkii waa ka mudan yahay ibhaamka caynkana markaasaan ku idhi ya abaa camrin abaa camarow abaa camr waa kunyadii shacbi man xadaaka xadiidkan yaa kuugu waramay wayu wa ayo ninkan dee rasuulka ilaahi laba socday ee arrinkan kuu sheegay faqaala wuxuu yihi ibnu cabaasin waa cabdulaahi ibnu cabaas cabdullaahi ibnu cabaas wey bal xadiidkan iyada hore umaynaan soo marin iyo xadiidka u dambeeya baabka inta kale waa axaadiidaynu soo maray xadiidkanna marka la eego janaisa waan arki doonaa insha allahu tacaala mawa ku sugan yaho halkaas baa ah qabriga dee waxa weeye bal salaada lagu tukanayay iyo wixii kuba tacalluqsanaa in qabri bal maalan mayd laba aasay oo qabrigii kuba jira lagu tukada qabrigiisii maxalkiisu halkaas buu noqonayaa xadiidkana uu kuba keeni doonaa ama uu ku soo celcelin doonaaba imika halkan maxalushaahidku waa maxay ibnu cabaas weeye ibnu cabaasna waataynu soo marnay waqtigan dee xataa xajatulwadaac inaanu qaangaadh inuu qaangaadh ku dhowaa saynu soo marnay xadiidu inoo keeni doono tanna waa xaalo kaba horeysay waa madiina marka meesha maxaa kuba sugan oo xadiidka inooguba sugan ibnu cabaas oo dee markaa yar oon qaangaadhin waa kan salaaddii janaasada waa joogay waa ku tukaday dadkii ku tukanaya safka ku jirayna ka mid buu ahaa waana taasoo wa xuduurihim aljamaacata waalciidayni waaljanaa'isa wa sufuufihim waatan intii uguba dambaysay daliilkeedii weeye oo inta uu xadiidka u soo qaatay waaba intan ugu dambaysa xadiidka oo ah ibnu cabaas oo yar inuu salaad janaasana rasuulka ilaahi isagoo laba jooga uu dee kuba tukaday safkiina uu galay bal taasba weeye oo qaradku intaas weeye waqtigaasna qaangaadh ma ahayn markaa dee salaaddii janaasana way ku tukan karaa ee walow bal maalan safkiina waa kuwana horeba waynuu soo marray saf gaara looma saaraye safkiina bal maalan way gelayaanba bal taas waa intuu baabkan uu soo qaatay xadiidka laakiin axkaamtiisa kale way inoo dambaysaa xadaanaa caliy bnu cabdilaahi qaala xadaanaa sufyaanu qaala xadaanii safaan bnu sulaymin can cadaa'i bni yasaarin can abi saciidin alkhudriyi can inabiyi sala allahu calayh wasalama qaala anahu qaal sufyaanku waa sufyaan ibnu cuyeyna kolley safaan ibnu sulaymna waa nin caabidna ahaa ee caalimna hiqaana ah cubaaddii taabiciinta ee aada iyo aada u mudnaana kaba mida aynu horena malaa dikrigiisa usoo marray inaan tarjamo sidaasaba uba yeelanin kolley tarjamo aada u mudan iyo dee umuurihiisa kuma tacalluqsanaa siyarka iyo waa ku leeyahay marka isaga iyo cadaa ibnu yasaarna waa laba taabici wuxuu markaa abu saciid alkhudri rasuulka ilaahay kaba wariyay inuu yidhi alquslu maydhigu yowma aljumucati maalinta jumcaha maalinta jumcaha in la maydha waajibun waajib weeye calaa kulli muxtalimin ruux kastoo qaangaadha baaliqa waajib buu ku yahay maalinta jumcaha inuu maydho dee salaaddii buu tegayaa jamaca weyn buu kaba qeybgelayaa dadka ee bal markaa maydhigiisu waajib buu kuba yahay ama maydhiga maalinta jumcuu ruux kastoo qaangaadhay xadiidka waa inoo soo celin doonaa insha allahu tacaala waana xadiidkiisna cusubba in jumcana maba dheera dee bal marka jumcahan gaadhna uunbaaban xadiidka kuba arki doonaa waajibkani wuxuu yahay iyo taase maxalu shaahidku waa calaa kulli muxtalimintan waa ruuxii qaangaadhay buu yidhi marka qaabkana waxaa kuba jirtay tarjamada wamataa yajibu calayhim alqusl waaduhuuru goormay ku waajibaysaa dadkaa yaryar ee ama dee subyaantii inay maydhaan maydhigii goormuu ku waajibaya iyaga waajib kuba noqonaya dahuurkiina goormuu waajib ku noqonaya xadiidkana maxaa inooguba sugan maydhiga wujuubkiisu inuu kuba xidhan yahay buluuqii uu kuba xidhan yahayoo dee ruuxu ama ilmihii yaraa markuu qaangaadho maydhigii waa ku waajibayaa markaasuu maydhigii waajibayaa inta hore dee walow salaadii ay dee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uu rasuulku la faray ilmuhu markuu todoba jir gaadho in salaadii la amro waalidkiisii dee waanu baro toban jir marka uu gaadhona hadduu ka tago uu uleeyo waana taasi waajibkii weligii wax saaran weeye waxaan ilmaha yar loo uleynayaana waa tadriib daraaddeeda maaha in dee ciqaab ah waajib uu kaba tegay oo loo ciqaabayo de waqtigaas uu darbina qaadi karo ayay tahay si uu hadhow ay ugu fudaato uguma sahlanaato waa tadriiba wujuub maaha bacdo ahli daahir habay yidhaaheen laakiin wujuub halkan ma jiro bal taas baaba jirtay haddaba markan ay laakiin wax ku waajibayaan muxuu noqonayaa laftiga xadiidkana inooguba sugan oo bal maalan dee taasi inoo wada hadhowna inoo iman doono waa ah ruuxu markaa muxtalim ama uu qaangaadho weeye markaasaa waajib noqonaya inta ka horeysa waxba waajib kuma aha iyaga in waajib kuma aha walow dee la farayo in walow maalan salaadoodii dee iyada weyse la-aan aanay tukanahayn oo iyada weyse la-aan ma tukanayaanoo dee salaad aan weyse loo weysaysan meeshii ma jirayso baltaabo way jirtaa bal kollay culimmadu arin halkan soo qaadaanba oo ah ilmihii yaraa ama de haddii gabadh yaroon qaangaadhinba nin loo dhisaba maalan oo dee kulankii uu yimaadoo kale xaaladii maxay noqon ilmihii yaraa saasoo kale ayadna waa la miduuno dee bal maalan taas waqtigaasna weli waqti wax waajib la yidhaaho ama ay wax ku waajibaano hadhow waajibkaa ay ka tegeenna ismiyo dembi ugaba imanaya weli ma gaadhin marka arrinku muxuu noqonaya kollay san dee waxweeyaan aymo kala duwan oo shaaficiyadii ay kaga mid yihiin suuradaasoo kale walow arrinku ay tahay waxa weeyaan wujuubka aan soo sheegaynaa uu jiro haddana hadday xaaladaasi dhacdo waataynu soo maray insaan la-aan inuu maydhi ruuxa saaran yahay oo kale marka isagii dee maydhigiina waa la farayaa ama iyadii gees kalena waxyaalihii ruux bal matalan janaabaysan uu laga dheerayn jiray oo kale ama uu kaba dheeraan jiray waa lagaba dheeraynaya lama makansiinayo walow markaa suuradaas aan imika haddana xukumkan iyo umuurahan iyaga takliif saaran aanay ahayn laakiin dee sababtii haddii laba helo bal maalan kol haddii insaal la-aanna ay maydhi iman jiray bal waxay leeyihin maydhigiina waa la farayaa tamkiinkii waxyaalihii dee ruuxa markaa janaabaysan uu kaba dheeraan jirayna waa laga dheeraynaya bal maalan taasoo lama makansiinayo musxafka qaadishtaankiisii iyo waxyaalihii kuba tacalluqsanaa laakiin bal waxa weeyaanun xaggii wujuubkii xadiidkan uu inoo soo qaatay ee ah wujuubku inuu ixtilaamka iyo buluuqa uu kuba xidhan yahay waata iyada bal maalan baabka imaka halkan oo waqtiga wax ku waajibayaan waajib iyaga asaalo saaran waa waajib dembi ugaba imanaya waqtigaasunbuu noqonaya xadaanaa caliy bnu cabdilaahi xadiidkuna laakiin wixii inaga dee dadka baaliqiinta axkaame kagaba tacalluqsan xadiidkan waajibkani ma waajib maalan waa sunno adagoo dee lafdigan macnaa waxaa loogaba jeedaa un waa adag yahay oo in laga taga maaha isagooba waajib hadhow ruux hadduu kaba tago uu kuba dambaabayo bal umuuraha iyo wixii kale yimiba dee jumco dhexdeed oo dee aynu maalan casharadeedu ama dee meelahan kuba xigta ayay kuba iman doonaan xadaanaa caliy bnu cabdilaahi qaala ahbaranaa sufyaanu can camrin qaala ahbaranii kuraybun can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala anahu qaal xadiidkani waa xadiid marar kala duwan aan soo maray inuuna dambeeyo weliba bal meelihii aada looguma sii sharxaya abwaabtii witrigu weli maynaan gaadhin oo way noo dambaysaa laakiin kitaabulcilmi laga soo bilaabo dahaaro salaad intaba ooban ku soo araaragnay marka ibnu cabaas baa wuxuu yidhi bitu waan bariyey cinda khaalatii habaryartay maymuunata leylatan habeen oo waa gurigeedii rasuulka ilaahay gurigiisii weeye waa umma almu'miniina isagana habaryartiibayd baan habeen u hoyday habeenka wuxuu ugu hoydayna waa taasoo waa inuu ogaado un rasuulka ilaahay salaadan uu tukanaya habeennimo fa qaama anabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay ayaa waxa weeye istaagay oo dee waa taa kollay riwaayaad baynu soo maray si wuxuu markii hore u yimi uu salaad tukadayna riwaaya ayaynu kuba soo maraye bal rasuulka ilaahay waa kacay oo falama kaana fii bacdi leyli qaama rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam kollay hadalku si isugu xidhayahe bitu khaalatii maymuunata waxna way kaba maqmaqan yihiin oo siday u seexdeen iyo wixii rasuulka ilaahay laba yimi iyo waa alfaado kala duwanaynu soo marnayn iyo waxaynoo dambeeyaaba way jiraane calaa kulli xaalin bal markan intaasoo dhan ka soo gudubno rasuulka ilahi inuu ehelkiisii la yar sheekaysa waa sabarka baabkiisii wuxuuguba keenay iyo bal si ay uba seexdeen iyo wixii kuba tacalluqsanaa ayaa falamaa kaana fii bacdi leyla habeenka barhkii rasuulka ilaahay markuu ahaaday ee habeenka adugu xoogaa buu hurday ayuu qaama kacay rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa kacay fatawada'a waa weysaystay min shanin qarbad mucallaqin waa qarbadka kiisa baaligaa weeyo mucallaqin meel sudhnaa oo meel ka laalaaday wuduu'an weyso khafiifan fudud biyaa ma badan biyo badan ma isticmaalin weeyo yukhafifuhu camrun wa yuqaliluhu jaddan macnaa weysadan rasuulka ilaahay weysaystay sufyaan ibnu cuyeynaha wuxuu leeyahay camar ibnu diinaar aada buu u khafiifinayay yaraynayo ujeeddadu waa biyo kooban baa rasuulka ilaahay kuba weysaystay uma qaama yusalli rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh uu kacay oo isagoo salaadii ayuu uba kacay markuu salaadii u kacay ayaa wuxuu yidhi ibnu cabaas faqumtu waan kacay anna oo fatawada'tu waan weysaystay naxwan wax ku dhow mimaa tawada'a wixii sidii u weysaystay uma ji'tu waan imoon faqumtu can yasaari xaggii bidix baa rasuulka ilaahay ka joogsaday fa xawalanii wuu i wareejiyeyoo fa jacalanii min yamiini xagga dambe intuu iga soo wareejiyey ayuu xaggiisii midig i joojiyey uma sallaa waa tukaday maa shaa allahu ilaahay wuxiu iraadeeyey inuu tukado kollay tirana aynu hore u soo marray inoona dambayso uma dajaca wuu jiibsaday fa naama uu seexday xataa nafaka ilaa uu khooriyey fa ataahu waxa uu yimi almunaadii munaadigii waa mu-adinkii yu'dinuhu isagoo ogeysiinaya bisalaati salaadii waa aadaankuwuu dhacay salaadii buu ogeysiinaya waqtigii la gelayay inuu gaadhay fa qaama waa kacay macahu waa maca almu'adini ilaa salaati salaadii buuba kacay fa sallaa waa tukaday rasuulkii ilaahay walam yatawada isagoo seexday oo khooriyey ayaanu weysaysanoo taa horeynuu soo ogaanay weysadiisu dee may jebinahayn markaa hurdadiisu may jebinahayn weysada si ambiyada kalabe qulnaa licamrin sufyaan baa licamr waxaanu kuba nidhi ina naasan dad baa yaquuluuna waxay idhaahaan ina nabiya nabiga sala allahu calayhi wasalam tanaamu way seexataayoo caynuhu ishiisa ayaa seexanaysay walaa yanaamu qalbigu laakiin qalbiga waa ka soo jeeday saas baanay dee hurdadiisu weysadiisa u jebinayno qalbigiisuna ma seexanayo ama muu seexanahayn saasay dadka qaar yidhaahaan qaala camrun samictu cubayda bna cumayri yaquulu camar baa isagoo taa ka jawaabaya iyadoo taasna ay xadiidii nooguba timi intana ay noo horeysay ayaa wuxuu yihi cubayd ibnu cumayr baan maqlay camr ibnu diinaar baale waa taabici isaga kaba weynaa aabihina saxaabi ahaa yaquulu xaaluu ku qowlayo ina ru'ya alambiyaai waxyun ambiyadu wixi ay ku manaamaan iyo ru'yadoodu waa waxyi iyaga adqaasa axlaam iyo shaydaan wax xaggii ugaba yimaadaa ma jirtee waxyi unbaabay ru'yada ambiyadu ay tahay uma qara'a isagoo taa u daliishanaya ama daliilkeedii sheegayana wuxuu aqriyay nebi ibraahim qowlkiisii uu yidhi isagoo inankiisii ismaaciil la hadli innii araa fi lmanaami annii adbaxuka waxaan manaam ku arkay anigoo ku gowracaya dee haddii aanay arrintani waxyi ahayn ru'yadoodu gowracuu inankiisa gowraco kumuu dhaqaaqeen ru'yada keliya iyo manaamkaa waxa uu kuba arkay inankii iyo isagiiba waa kuwa isdhiibay ee amarkii ilaahay iyo wixii isuba dhiibay ilaa ilaahay subxaana wa tacaala sooba furtay oo dee nebigiina laguba yidhi qad sadaqta ruya wixii aad aragtay waad rumaysay oo adigaa ficlan ugu dhaqaaqay dee waa nagtaa ilaahay yidhi oo fadaynaahu bidibxin cadiimba haddaba haddii aanay ru'yadoodu waxyi ahayn dee arrinkani ma dhaceen oo inankiisii inuu gowraco kumuu dhaqaaqeen taas kumuu dhaqaaqayna waa wixii iyaga munaam ay kuba arkaan inuu waxyi yahay shaydaanna iyaga xaggooda aanu dee waxiyo waxyaalahan aan tafsiirba aan lahayn ee shaydaan xaggii kaba yimaado ama adqaasa axlaam laba yidhaahaa taasna iyaga xaggooda dee way kaba dhowrsoon yihiin oo kuma timaado bal xadiidka ayna waynu soo maray umuurihiisa oo dhan dhammaantii iyadoon leenahay waxba inoo dambeeya maxalu shaahidku halkan waa maxay ibnu cabaas waa weysaystay marka isagoo rasuulka ilaahi ku dayan waqtigeedna muuqaan gaadhin waa inan yarbu ah arrinta kalee dhacday rasuulka ilaahay markuu kuba xidhay rasuulka ilaahay dhinaciisuu soo joojiyey waa safkiisii ag waa halkii ruux weyniba geli lahaa uu joogsan lahaa markay laba keliya yihiin waa maqaamkii uu joogsan lahaa buu joojiyey marka maxay tahay dee weysadoodna way ansaxaysaaba xagga marka la eego safkana lama odhanayo waa ilmo yaroo halkiina waa halkii nin weynubaa geli laha isaga gaar iyo meel dambe haba joogsadee safkii buu soo gelayaa waxa weeyaan dee haddii isaga iyo ninkaa weynee tukinayaba ay yihiinba isagu dhinaciisiibuu joogsanaya dee waa nata aan soo marrayba xataa imaamna inuu noqon karaba kol hadduu mumayis yahay taasba ee bal imanka halkan oo waana sufuufte dee xagga sufuuftana laftigaan idhi walow daahirka cibaaradu ay keenaysaba sufuuftii ciyaalkoo si waxay sufuuf gaara noqonayaanba iyada dee markaysan oo kale dadkii ay uguba dhex jiraan saf gaara looma samaynayo way soo gelayaan allahuma dee culimmada qaarba haddii ay badan yihiin oo kale safgooniya way noqonayaan bay yidhaaheen iyagoo xadiidkii eegaya rasuulkii ilaahay yihi liyalinii minkum ulul axraami wanuha minkum uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum oo iyaga raggii waaweynaabaa saf noqon caruurtiibaa markay dee saf noqon karaan bay noqon in dumarkiina way kaba sii dambaynayaan si ay yidhaaheen haddana waxa weeye de bal waa tan oo waqtigii rasuulka ilaahayna waaba dee safkana waa soo geli jireen imakana waa kan rasuulka ilaahay dhinaciisii joogsadayba bal aimada qaarkood sida imaam maalik oo kale iyo waxaabuu yidhaahaa dee waa roon waa sidan aan samayno waxa mudanba isagoo ilmihii yaraaba laba nin dhexdood la geliyo si uu ugaba barto salaada aadaabtoodiiyo say uba dhacayso bal haddii dee iyagii layskuba xigsiyada sidan aan aragnay waaba ciyaarayaanoo taasoo kaleo dee waxyaalo kalea kaba imanayo dadkii kale xataa waaweynaa salaadoodii ka waswaasiya ama ka tashwiish geliya waana si uu dee ibnu raslaan sharaxa abi daawuud kuba yidhaaho yidhaaho waanu aragno haddii gaar loo saaro way ciyaarayaanba way isgujinayaanoo waxaanay samaynayaane markaa dadkii dee ha kuba dhex jireenoo dadkaa la dhexgeliyay calaa kulli xaal waxa weeyaan iminka xadiidka inooguba sugan rasuulka ilaahay kol hadduu dhinaciisii joogsaday oo isagii la saftay axaadiid kalena way noo dambaysaa dhinaciisii midig yeelay oo dhinaciisii midig yeelay weysaystay oo uu laba tukaday ee weysadii sibyaanta iyo salaadoodii iyo intaba safkii baabka uu markaa tarjamada kuba jiray xadiidka waan kaba qaadnaa way nooguba sugan yihiin xadaثna ismaaciilu qaala xadaثanii maaliku can isxaaqa bni cabdillaahi bni abi dalxata can anas bni maalikin ana jaddatahu mulaykata xadiidkana horeynuu soo maray damiirkan jaddatahu kuba jirana kolley waan kusoo joogsanay awal horeba dii daahirka cibaaradan kuba socono si waxanas ibni maalik damiirkii aan uga celino mulayka ayeydii bay noqonoo dee markaa waa inay umu saleym dhashay walow dee umu saleym ay magaceeda mulayka kaba dhigaan kolley ay raajax yeelaanna isxaaq ibn abi cabdilah isxaaq ibn cabdillaahi ibn abi dalxa ee anas kaba warinaya waxa ay anas iyo cabdullaahi ibn abi dalxa walaalay ahayeeno xagga hooye walaalo kaba ahaayeen waaba iyadoo kalaamkii isxaaq uu yahayoo damiirku u laamaya isxaaqoo ana jaddatahu waa jaddata isxaaqoo dee araawi can anas ee mulaykata ahaydoo waa umu sulaymuun waa anas hooyadii bal waa saas dee haddii tan kale laba yidhaahana kollay dawaahirta axaadiida qaarkoodu waa wax laga fahmi karay inay iyaduna jirtaybe bal dacat ayaa u yeedhay rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam liطacaamin cunto sanacatu ay samaysay faakala minhu cuntadiibuu wax ka cunay faqaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay gurigiina waa joogaa quumuu kaca faliusaliya bikum waa liajli an usaliya bikum si aan idiin tukiyo waa gurigiibay dee barako u noqonaysaa dadkan aan dee ama caruurtiia ama dumarkiia rasuulka ilaahay kuba dhowaanaynen arkayn salaadiisiina dee iyagoo kuba dhow bay arkayaan si uu rasuulka ilaahay u tukanayo tacliim baa ugu sugan barakana gurigii rasuulka ilaahay salaadan uu kuba tukanayo way uguba sugan tahay bal aan idin tukiye istaaga faqumtu waan kacay buu ihi anas baa leh ilaa xasiirin cawlana annaga noo sugnaaday oo qad iswadda madoobaaday min duuli maa labisa muddadii dheerayd ee waxa weeyaan dee baaqiga ahaa joogo iyo meesha dee waa bahalgaboobay buu ahayoo muddo dheer aqalka yaalay taasuu la madoobaaday waxaan filayaa inaan hore u soo maray in aimaduna halkan qolooyinkii shuraaxdiina axaadiidani markay soo martay maxalushaahidkunbay eegaan oo alfaadii inta badan may dabdinba oo markaasa dee imanka xaafid ibnu xajar oo kale iyo xadiid xadiidun mooye hore waxaynu u soo marray min duuli maa lubisa oo halkaasi siin ay tahay oo aynu soo macnaa waa huwashadii la huwaday ee badnayd dheeraytaa daraaddeed loo madoobaado aan halkaa horena soo nidhi lubsu kulli shayin bixasabi weye shay kasta lubsigiisa iyo huwashadiisa waa wax isaga kalba dee isaga wixii loo isticmaalayay noqonoo haddii gogol la yidhaah imanka dee labsi loo isticmaalayo labsi waxay noqonaysaa waa goglashadii maaha huwasho kaloo laba huwanayo oo kaleo waadnati aanidhow dee curfigiibaa wixii kolba loo isticmaali jiray baa lafdiga tafsiirkiisu noqon waana sida dee dhaartoo kale iyo waxyaalahaasna curfiga iyo waxyaalaha loolaba kaco weeye imanka halkanse muxuu noqonayaa tha marka ay tahay waa min tuuli maa baqiya weeye waa muddadii dheeraydee uu jiro raagay buu ahaa ayuu la madoobaadayba fa nadaxtuhu waxaan ku rusheeyey bimaa-in biyo rushayntana horeynu soo maray waa boodhkiiyo waxaa inuu kaba duulduuliye maaha dee tan imaka intuu nijaas lagaga maydhayo rushayni nijaas kama maydho gees kalena waxaabay noqonaysaa waxaan waa laamaha nakhiishu ay feedheen ay kaba samaysan jireenoo dee markay saasoo kaleta way adkaanaysa wax dhici karta ruuxii inay mudmuddo qoyintan la yar qooyeyna waa taliyin bay leeyihin iyadoo yar jilcinayso ee biyuu saa ugu yar markaa daadiye ugu yar rusheeyey faqaama rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay baa kacay iyo walyatiimu macii waalcajuusu min waraayna oo rasuulka ilaahay waa istaagay walyatiimu maci ay waqaama alyatiimu kii yaraay agoonka waa mid agoon oo isaga da-diisa ahay oo guriga joogay maci aniga macay wuu istaagay waalcajuusu waqaamat ilcajuusu islaantiina way joogsatay min waraa'ina annaga gadaashaya ayay joogsatay fa sallaa binaa ragcatayni laba ragcadood buuna tukiya xadiidka horeynuu soo maray guud ahaanba ee maxaa maxalu shaahidku yahay anas waa yaraa waqtigaas isagoo toban jiraa rasuulka ilaahay looba keenay bal waqtigii rasuulka ilaahay waaba qaangaadho nin room buu noqdaye laakiin agoonkan haddii dee mana garanayno taariikhdii haddaan hayno da-diisii aan dabdin karno sanadii hijirada ee imanka sanada ay ahayd imanka halkan nooguma sugnee laakiin maxaa la jooga inan yaroo agoon ahaa agoonnimaduna waxay tilmaamaysaa inaanu qaangaadhin waayo kol hadduu ilmuhu qaangaadho magacan agoonnimo uu ka hadhayaayo xadiidkii abi daa-uud baa wuxuu allaa yatuma bacda ixtilaamin agoonnima ma jirto qaangaadh dabadii waayo ruux waa dee baaliqa ayuu noqday marka lafdigan yatiimnimo ayaa siqar buu tilmaamayaa yari buu tilmaamayaa waana kan safkii la galay safkii ayay wada galeen bal anasna hadday da-diisaba ahayd oonu waqtigaa weli qaangaadhin iyagoo waa kan saf gaaro oo rasuulka ilaahay ayay isaga kaba dambeeyey sababtu labay ahaayeen kol hadday laba noqdeenna saynu soo maray oy saddexba ay gaadhaan imaamkii iyo dadkii maamuumiintaha saf ka dambeeyay noqonayaan sufti rijaashoo kale ay samaysteen waa mid islaantii ama alcajuuz min waraaina buu leeya oo iyadu saf lamay gelinoo dee horena waataynu dumarka wixii kuba tacalluqsan soo maray abwaabna way noo dambaysaa xadiidkana uu soo celin doonaa haddana ee dee iyadii safgaaray noqotay waana hooyadii ama ayeydii safgaaray iyanoo noqotay bal markaa maxalu shaahidku kii yara agoonkaa iyo dee anas iyo waa kuwan saf noqday in waa sufuuftii haddii ay rag meesha joogaanna gaar umay baxeen iyagunbay la geli lahaayeen meesha laba joogsan lahaayeen fa sallaa binaa ragcatayni laba ragcadood ayuuna tukiyey rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyhi baltaasba oo markaa imika halkan waa sugidan rasuulka ilaahay kuba sugay say u joogsadeen iyo safkay galeen iyobaa baabka meesha uu munaasibkayd ay noqonaysaayo wa sufuufihimtii aynu soo maray xadaثna cbdاللahi بn mسلمة عن maliki عن iبn شhaabi عن cubaydالlahi بn cabdالlahi بn cتبة عن iبni cabaasi radي الlه عanهma أnahu qaala cabdالlahi بn cabaas baa wuxu uhi aqbaltu waan soo qaabilay raakiban xaalay aan oo fuushan calىa ximaarin ataanin waa dameer aan fuushanaya lafdiga ximaar kalabyata dhadig ba uu ku wada dhacaa marka ataan waa dee sifo oo dee waxa weya waa dameer dhadigbeed wa ana aniguna yowmaidin maalinta qad nahastu waxaan ku dhowaaday alixtilaama qaangaadh oo markaa maan qaangaadhina laakiin waan ku dhowaa warasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahayna yusalii binnaasi dadkii ayuu tukinaya biminan mina ilaa kayri jidaarin jidaar ka horeeyay oo dee mina ayay ahayd oo meel bannaanna waa la joogay laakiin ilaa kayri sutraba siday shaaficiya halkan bay yidhaaheen walow dee meelahaas marka ay tahay canazaya waxuu joojin jiray oo loo joojin jiray wax sutro oo ka horeeya ama jidaar ka horeeyey muu jirin fa marartu waan maray bayna yaday bacdi safi safkii hore barhkii dee maaha dhammaantii ayaan hortiisa maray fa nasaltu waa isagoo weli fuushan dameertii fa nasaltu waan dhaadhacay wa arsaltu waan sii daayay alataana dameertii tartacu ee saa daaqdawaya xaala kownihaa tartac dee si ay u daaqday meelaha isaga daaqdo maan xidhin waan sii daayay buuhi wadakhaltu waan galay fi safi safkii ayaan galay oo isagu safkii halkii uu dee ayuunbuu galay gaar umuu joogsanee safkii unbuu ka mid ahaa oo uu soo dhex galay falam yunkir daalika calaya axadun arrinkaa cid igu qoonsato o igu inkirtay ama rasuulka ilaahay ama dadkii kale may jirin xadiidkana horeynuu soo maray malaa cilmina ku soo maray haddana salaad baynu kuba soo maray maqsuudkuna halkan waa maxay ibnu cabaas markii uu dameertii ka dhaadhacay safkii buu dhex galay safkii unbuu la saftay gaar looma saarinoo gaar umuu joogsan safkii unbuu kaba mid ahaa rasuulka ilaahayna taa waa ku sugay oo waa ku daayay cid ku inkirtay ma jirin marka waxa weeyaan ee ilmihii yaraan qaangaadhini safkii buu soo gelayaa weeye waa taasoo kale masalada aan barhkood kaba soo naqan lahay waa marka ay dee sufuuf timala ay dad badan yihiinba laakiin taasna kollay maslaxadu siday kuba sugantay dadkii inay kuba dhex jiraan uun gaar looba saarin weeye waayo lafdigaas dee waxa weeye uun taasna sariix kuma aha macnahaas sariix kuma aha baan leenahay waanay jiraan oo haddii dee bal isagii waata aynu aragnay isagoo rasuulka ilaahay dhinaciisii joogsaday ibnu cabaas markaa hadduu isaga iyo ruux kale ay meesha wada joogsaan bal anas haddaan eegno waabu roona aan nidhaahno markaasoo waa qaangaadhay oo kalo ilmihii yara kelinimadii ruuxu uu kaga baxayaayo haddii bal matalan safkii intuu buuxsamay ama ruux kale uu bal matalan keligii uu yahay waataynu soo marnayba waxa weeye walow lafdigaasi aanu xadiidka inooguma sugnayn in kitaabka kuba sugnayn laa salaata limunfaridin khalfa safiya axaadiidtaas aynu sooba naqlinay ruuxu hadduu keligii intuu safkii uu matalan isagoo meel ka heli laa weeye waayo haddii aanu waayo si kale aanay u suurtogelayn inuu keligii joogsado mooyaane laa yukalifu lahu nafsan ilaa wascaha salaada kaleba marka wixii ruuxa isaga saarnaa hadduu keli waayo uu ka dhacaaba taasna bay ka dhacaysaa laakiin waa marka uu meel kaba helayo ruuxii hadduu haddaba saf matalan keligii buu noqday ilmo yar baa dhinac jooga miyuu kaga baxayaa kelinimadii oo ilmahan yar ah haabaan leenahay oo suf dee waa kan safkii way gelayaan safkiina waa la ictibaarinaya gaar looma saarayo markaa ruuxii keli ahaa ee ilmo yarun uu dhinac joogay lama odhanayo warax keli kuma tukanayo waxay imanaysa laa salaata limunfaridin khalfa safiya umuurahaasa isaga laasimaya way jiraan madhabka xanaabiladu waa qowl lagana xogroyay halkan oo dee bal matalan taas aho inaan ilmihii yaraa aan ruuxa kelinimadii kaba saarahayn oo kale iyo barhkood iyaga waa laba qowloo jiroo ah salaada sunnaha iyo tafaradka ay kala qaadaan oo sunnihii wuu la safan karaa oo salaadahan bay sunnayaal kaba dhigeen laakiin salaadii faradkayd markay noqoto ruuxii ma buuxinayo halkii ruux weynoo marka ruuxii kama saariyo kelinimadii laakiin axaadiida baabkay nooguma timi salaada sunnaha iyo salaadii faradkaydna wax farqigo udhexeeyaa ma jirto haddaan wax daliilo loo hayn waa taa keenaysa inay safkii gelayaan ruuxina safnim kelinimadina uu kaga baxayaa safkiina dee waxa weeyaan ma noqonayo ruuxan dhinaciisa uu ku tukanaya taas walow qowlkaa dee madhabku uu saayahay madhabka xanaabiladan ujeedaa uu taa yahay ama tafriiqa ha noqoto sunno iyo farad ay kala qaadaan ama qowlka imaam axmed oo ah si wuxuu tacmiim oo kale haba noqotee laakiin axaadiidan tay nooguba sugan ilmi yaraa saf buu noqonaya ruuxii bal matalan keligii ahaa haddii ilmo yari dhinaciisa joogana kelinimo maaha keli ee waxa weeyaan un waa saf mana noqonayso lasal dee ruux munfaridoo khalfa saf keligii ku tukanaya ma noqonayso xadaثna abulymani qaal ahbarana shucayb can الzuhriyi qaal ahbaranii curwat bnu الzubayri ana caaishata qaalat axaadiida maantu dee waa macnaha guud uun caruurtii yaryarayd weysadoodii iyo salaadoodii iyo inay jamacaadka xaadiri jireen iyo umuuraha weeye axaadiidna badankooda waynu soo marneen meelaha ay taas uun dee yar in ah ayuunbaa mahmuumka qaradka tarjamada ama qaradka xadiidka ugu soo aroorinaya uu noqonaya wuxuu ihi markaasin ana caaishata qaalat actama nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa salaaddii cishaay dibdhigay weeye lafdigan waataynu isagoo xataa baab uu alfaad saase ku soo arooriyey bal maalan taas iyo catamo isticmaalkeediiyo waataynu soo marray xadiidkuna waynu soo marray haddaba xadiidkii isagoon dhammayn ayuu sanad kale sheekhu uu guuray sanad kale u wareegay xadiidkuna waa ka soo socda un weeye eeyimaka matnigiisu wa qaala cayaashun cayaash wuxu uhi nusqooyinka qaarkood waxaa dhe wa qaala lanaa cayaashune dee cayaash ibnulwaliid araqaamna sheekhadiisiiba kaba midii horeynu u soo marreen xadaanaa cabdulaclo qaala xadaanaa macmaru can الzuhriyi can curwata can caaishata radi allahu canha qaalat anaha qaalat actama rasuulu llahi sala اllahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa macnaha dibdhigay oo filcishaayi salaadii cishaay ayuu aada u dibdhigay xataa naadaahu cumaru ilaa uu cumar uba dhawaaqay oo uu yidhi qad naama annisaau wasibyaanu qad naama way seexdeen annisaau haweenkii iyo wasibyaanu caruurtii xadiidka waynu soo maray kolle wuxuu labadoodan u xusayna dee raggii kale way ka daciifsan yihiin oo iyagiiba markaas dee waa dacfigoodi iyo jaanibkaas dumarkii way seexdeen iyo caruurtii taas buu yidhi intan weeye maxalushaahidku caruurta uu ujeedaa caruurtii guryaha lagaga yimi ma aha ee waa caruurtii dee dumarkaa iyo laba socotay ama masjidka timi weeye ee cishaayiga doodaysa iyagoo waalidkood laba socday inay tukanadaan rasuulka ilaahina markuu raajiyeyda way loloodeenbo maaha caruur meel kale lagagaba yimi oo laleeyahy guryihii de aanu kuba noqonlay dadka way naga hor seexdeene waa kuwii masjidka joogo markaa taasi maxay tilmaamaysaa waa xuduurkii jamaacada ay xaadirayeen ciyaalku ama ciyaalka yaryar laba keenayay taas bay tilmaamaysaayoo intan baa maxalushaahid ku yahay qad naama nisaa wasibyaan fakharaja rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa soo baxay faqaala wuxuu uhi inahu shaniye laysa axadun ma aha nin axad min ahlilardi dhulka ka midii ma jiro yusallii tukanaya haadihi salaata waxa weeye ma jiro axad dadkaa dhulka kaba mida oo tukanaya salaadan hayrakum idinka uun mooye idinka uun mooye cid kaloo tukanaysa oo salaadan tukanaysa ma jirto waatan caaisha hadal bay raaciso walam yakun ma ahayn axadun maa axad yowmaidin maalintaa yusalli ku tukada hayra ahlilmadiinati reer madiine mooye macnaa waqtiyada aan weli islaamku faafin bay ahayd ee madiine cid aan masjidka joogin oo tukanaysay way jireene saynu horeba usoo marray kuwaasi way seexdeenoo masaajidii yaryaraydee kale madiine kuba yaalay dadkii aan masjidka iman intay tukadeen bay iska seexdeen waqtigii markaa wax salaad sugayey oo waqtigaa gaadhay waxa joogay uun intii habeenkaa dee rasuulka ilaahay sugaysay uun cid kale meelaha kale durugsanna lagamaba tukanahaynoo cid salaad cishaay tukanaysaa may jirin haddaba maxalushaahidku xadiidka umuurahan iyo cishayga dibdhigiisa iyo wixii xaggii mawaaqiddii baynu kuma soo marray oo xadiidkani mawaaqiid buu inooguma horeeye waa intan ah qad naama anisaa wasibyaan weliba asibyaan oo ah waa caruurtii masjidka joogtay baan leenahay ee bal matala oo taasoo dee markii uu rasuulka ilaahay raagay raagay raagay ee hore uu soo bixi waayey iyaga intay luuloodeen seexdayba marka waa xuduurkii jamaacada ay xaadirayeen waa kaa maxalu shaahidka xadaana cmr bnu caliyin qaala xadaana yaxya qaala xadaana sufyaanu qaala xadaanii cabduraxmaan ibnu caabisin qaala samictu bna cabaasin radia allahu canhuma qaala lahu rajulu bal camr bnu caliyin kolley waa nin alfallaas oo lixda sheekhba sheekh buu yahy lixda numahaad kaleba sheekh buu yahy horeynuu soo maray alfallaas yaxyaan uu kaba warinayaana waa yaxya alqataan markaa sufyaankuna wuxuu noqonayaa sufyaan thawri weeye taas buu noqonayaa cabdiraxmaan ibnu caabis ka dambeeyana ma xusuusinayn hore u soo marray waa nin reer kuufa oo iqo oo dadkii atbaacu taabiciintii yaryarayd ka mid a waa dabaqadii zuhriya qataada iyobuu la dabaqa yahay adugu bal matalan tirmidi mooye inta kale ee shanta kitaabee kaleba riwaayo uu ku leeyahay cabdiraxmaan ibnu caabis alkuufi bal markaa waana nin hiqaan leenahay oo dee labada sheekhba ama saxiixayn iyo kutubta kalean tilmaamayba wax lagagaba ay ka wariyaan haddaba cabdiraxmaan baa wuxuu yihi ibnu cabaas baan maqlay radia allahu canhuma qaala lahu rajulun iyadoo uu ku yidhi ibnu cabaas nin baa ku yidhi shahidta alkhuruuja maca rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam istifaam weeye markaa hamsadii istifaamka ayaa qadaran oo shahidta shahidta ma xaadirtay oo ma u joogtay alkhuruuja bixid maa waa ciidda loo baxa weeye maca rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu nacam haa maxalushaahidkinaeg tarjamadii wa xuduurihim aljamaacata walciidayni xuduurtii simaanto jamaacada axaadiian hore jamaacadu inooguma sugnayd kii inooguma dambeeyeyba oo taa inooguma sugan ciidihiina waaba xadiidkan weeye xadiidkuna ciid buu inoogu soo celin doonaa oo inoo inoo keeni doonaa ee laakiin waa inuu ibnu cabaas oon weli qaangaadhini uu joogay oo uu salaadii ciidda tegay oo rasuulka ilaahay maciisii uu tukaday markaa ciyaalka yaryarna waa inay tegayaan oo dee la kaxaynayo oo la geynayaba waana taa say noo dambaysaba aynu axaadiidna kuba soo maray xadiidkii umu cadiya rasuulka ilaahay amri jira xataa dumarkii maca kuwa aan salaad lahaynna inay baxaanboo dee ciidda waa la wada baxayaa haddaba markaasaa muxuu idhi walowlaa makaanii minhu walowlaa makaanii haddaaday jirin makaankayga iyo mansiladayda minhu rasuulka ilaahay xaggayga oba sugnaatay waa qaraabadiisi waa rasuulka ilaahay in adeerkiiba weeye aalubeydkiisibuu kaga mid yahay maa shaytumaan xaadireenoo yacnii wuxuu jeedaa misikari oo macnaha dee kolkol xagga mansiladan iyo makaanka igaba sugnaaday xaggiisa iyo dhowida aan kuba dhowaaba ee suurta gelinaysay imakansiinaysay inaan xaadiro markaasaa wuxuu ihi ataa wuu yimi rasuulka ilaahay alcalam aladii cinda daari kathiir ibni salt ninka kathiir ibnu salti la yidhaaho gurigiisa bal calamka kuba sugan oo waxa weeyaan taas buu yimi kolle xadiidka waa ta aan leyna waa inoo dambeeya casharkuna wuu igu yarba waxoogaa weeyaan waxaan doonayaa inaan jumco caawo aan gaadhno haddii aan la yidhaaho oo aan gaadhno kathiir ibnu saltigana dee waqtigaas daartiisu may jirine mar dambey daartiisu ay ahayd waana meelshii musallaa ciidda agtiisay ahayde bal umuurtan iyo sharaxeed iyo ninkaas iyo baldaartiisoo kale iyo taasi waa wax inoo dambeeyo xadiidku ciid buu kuba imanayaa in umuuraha iminka maxalushaahidkun baan eegayaa taase wuxuu leeyahay uun bal waxaan anigu uu rasuulka ilaah yimi waa halkaa markaa banaanayd ee uu dadka ciidda kuba tukinayay waqtigaasna kathiir ibnu saltigan daartiisu kamay dhisnaynba ee meeshaas calamka ama calaamada daarta agtiisa kuba sugan ayuu rasuulka ilaahay yimi uma khadaba uu khudbeeyey uma ata nisaa dumarkii ayuu u yimi marka khudbadiibuu isyidhi malaa maad maqashiin oo dumarkii may maqlin iyagiibuu xaggii dumarka ayuu usoo gudbay waa salaadii ciidda dabadeed fa wacadahunna uu wacdiyey wa amarahunna uu amray an yatasadaqda inay sadaqaystaan ay sadaqa la baxaan buu dumarkii amray fa jacalat ilmaratu haweenaydii baa waxay noqotay iyaga kaba mid ahayd ashu waa jinsi uun waxa ahdiye maaha ee waxaweyaan waa haweenaydee iyaga kaba mid ah asha jinsiyadna ama waxaa dee ismagaaji waa sa macna nakira uun weeye haweenaydiibaa waxay noqotay tuwii biyadiha inay gacanteeda ku fidinaysa ilaa xalqiha halkan cunaheedi iyo dhegaheediiy waa xullidii ay wateen markaase intay iska soo saarto ayay tulqi ku tuuraysay waa wixii ama dhegaha ay kuba xidhnaydee xulli ahayd ama cuna ayguba jiray ninkeedii dib ugumay laamin oo lamay soo tashanoo idan ma weydiisan waa wixii iyadu ay lahaydee milkigeeda ahayd ayay deeta inta iskaba saarto waa waxay hayeen rasuulka ilaahina waa kan sadaqada amree ayay ku tuuraysay fii thawbi bilaalin bilaal oo la socday rasuulka ilaahi oo maro waday ayay maradiisa kuba ridaysay uma ataa huwa wa bilaal min albeyta isagiiyo bilaal baa markii dambena guriga yimid waa sadaqadii waa la qaybinayaba adigu waa yimi maxalushaahidkuna waxaan leedahay xadiidku waa inoo soo socdaaye waa ibnu cabaas oo yar waaba kale yacni min sakarihi oo ah dee ciiddiibu xaadirayo markaa ciyaalkii xuduurkii jamaacada iyo xuduurkii ciidaba dee weylow aanay wax laasim ku ahaynoo wax waajib kuya aanu jirin bal markaas way imanayaanba weeyaanoo waqtigaas dee bal umuurahaasna xataa baabbuu soo dhigan doonaa baabu khuruuji sibyaani ilalmusalla oo xadiidkan ku keeni doono waa carruurta yar bixitaankoodii ay musalla uba baxayeen oo bal matalan uu kuba keeni doonee bal baabkii waa inoo dhammaaday lafdigaas sufuufihimna macnuhu maaha aan leenahay sufuuf ciyaalka u gaara waayo baabka wax taa tilmaamaya inoogumay sugnayn oo kumaynaan arage sufuufta waxaa loogaba jeedaa wuquufihim fi safi maca kayrihim weeye inay safkii ay gelayaan ay dadkii kale laba joogsanayaan bal taas bayd bal waa wixii kuba yimo dee taasaynu aragnay laakiin safka aroo ay ciyaalkii galeenoo loo sameeyey baabkan wixii ku soo arooray oo dhan inooguma way sugnayn marka waxa weeyaan uun safkii dadkii bay laba gelayaan weeye ruuxii keli ahaana ilmo yaroo la joogsaday kelinimadii waa kaga baxaya siaan markaa horaba sheegnay bal axaadiidii iyada xaggaa waa inoo dhameeyey markana dhowr baabbuu isu yarkeen raacin doonaa barhkood ay iska mukarar noqon doonaan oo iyadana axaadiid ay kuba sugantahay dumarka iyo salaadood iyo umuuraha kuba tacalluqsan waa axkaam iyo salaado inta badanna axaadiid aynu soo marray baaba isaga badnaan doonaan midmidhna hore umaynaan soo arag ee bal taas buu imaka halkan sheekhu uu sheegay wuxuu yihi baabu khuruuji الnisaai ila اlmasaajidi bاlleyli wاlghalas baabu khuruuji الnisaai dumarka bixitaankooda waa jawaasu khuruuji nisaai weeye waayo way u bannaan tahay uun iyada aqaladoodaba u fadli badan ee laakiin arinkan istixbaab iyo kama dhigayno ee waa bannaanidii ay u bannaanayd dumarku inay baxaan ila masaajidi masaajidi bileyli habeenkii kolley xadiiduu soo wado ayaa qeydku yahay dee habeenkii oo inta badan dhulkaa dee dhulkiina iska madow yahay kii xumaan u joodayna ay uga qarsoomayso kol haddii habeenkii ay bixitaankeedii iyo loo fasaxay oo loo idmayo maalintiina min baabi awla ayay noqon maalintay dee iyada min baabi awla ayay noqon eh bal waxa weeye bixidii ay dumarku u soo baxayeed masaajida habeenkii iyo walqalasi waqtiga madowga dulmada habeenka aakhirkiisa ayaa qalas laydhaa waana waqtigaas salaada subax loo soo baxayo salaadii subaxna way imanayeen cishaayigay imanayeen dee salaado kalena way imanayeen dumarku bal maalan waana shay uba bannaan oo dee waxaday jawaacadii kaba soo qeyb galaan walow aqaladoodu ay haddana uba fadli badan tahay bal taas buu baabkeedii yahay xadaثna abulymani qaala ahbarana shucayb can الzuhriyi qaala ahbaranii curwat bn الzubayri can caaishata radi allahu canha qaalat waa xadiidkii marka dhoweydaan soo haynay imika unaan ka soo baxnay waan laqbaynuun actama rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam bilcatamati rasuulka ilaahi baa dib dhigay salaadii cishaay dee salaada cishaayna catama walow nahyi kuba yimi nahyigaa litansiih baynu kuba soo marayba waatan catamadii waa salaadii cishaayu dibdhiga xataa naadaahu cumaru ilaa cumar dibdhig u dhawaaqay oo uu yidhi nama nisaa wa sibyaanu imika haddii markii hore maxalushaahidku asibyaan ahaa maxalushaahidku marka anisa dumarkan la sheegayaana maaha dumarkii guryaha jooge waa dumarkii masjidka joogay ee doonayay salaadan inay tukadaan ay la tukadaan rasuulka ilaahi jamaacada kasoo qayb galay way seexdeenba taas buu yidhi fakharaja nabiyu sala allahu calayh wasalam faqaala maa yantadiruhaa ma sugayo salaadan axadun axad hayrukum idinka hayrkiina oo min ahlilardi dhulka dadkiisa kaba midi ma sugayo waatan caaisha tiri walaa yusallaa yowmaidin laguma tukanayn maalintaa ilaa bilmadiinati madiine mooyaane oo dee dadkii kale madiine kuba tukanayena intay hore tukadeen waqtigii salaadu gashay ayaa iskaba seexdeen marka wax sugayey dadkii halkaa joogay unbaa jiray wa kaanuu waxay ahaayeen caaisha hadalkeed weeye yusalluuna kuwa tukada alcatamata salaada cishaaye fii maa bayna an yaqiiba shafaqu inta u dhaxaysa an yaqiiba inuu dhaco ashafaqu casaankan ka hadha cadcedu markay dhacdo marka uu qarsoomo ilaa thuluth lleyl alawal ilaa habeenka saddex meelood marka loo dhigo thuluthka hore intaa udhexaysay tukan jireen kolley masalada horeynuu soo maray iyadoo rasuulka ilaah intaa kaba dambaysiiyey ama dee axaadiidan yaanu kitaabka kuga sugnaanaysa xadiidkii dee saxiixa muslimee cabdulaahi bnu camrin oo waqtiga cishaa'igu inuu yahay min maqiibi shafaq ilaa nisfi leylna taas waatayn hore u soo maray iyo wixii jaanibkaa kuba tacalluqsanaa isaguna tarjamo uba dhigtay haddaba intii dee u badnayd waa waqtiga waqtigeedu galo waa maqiibu shafaq ayuu kuba gelayaa ilaa thuluth leylna waa waqtigeedii mukhtaarka aydee rasuulka ilaahi jeclaaba inuu u dibdhigo haddii dee aanu dadkan mashaqada u nacahaynba ilaa nisfi leylna wax la gaadhsiin karo bacda nisfi leyl ma jiraysaa mise ma jirayso salaadii cishahay waqtigeedii miyuu baxay mise ma bixin horey taas kalaamkeedu inooguba horeeyey axaadiidtee keenaysaana uu jirtaa inuu waqtigaa baxaba jamaahiir alculamaa ay leeyihiin ilaamarkaa duluucu salaada subaxay ka gaadhaysa ama duluucu lfajri weli waa baaqi laakiin hadday baaqi tahayna waqtigeedii mukhtaarka waa tegay wey xadaanaa maxalu shaahidkuna waa dumarkii inay joogeen masjidkai rasuulka ilaahay fadhiyeen iyagoo jamaaco kasoo qaybgalay habeenna way ahaydba waa waqti habeena tarjamaduna taasay noogu baabaysnayd xaggii marka leega qalasna axaadiid kaluu keeni doonaa xadaanaa cubaydulaahi bnu muusa can xandalata can saalimi bni cabdilaahi can ibni cumara radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu caleyh wasalam qaala anahu qaal bal sanadku dhammaan waan soo wada aragnay nin cusubi kuma jiro guud ahaanba ibnu cumar baa yidhi rasuulka ilaahi baa yidhi ida sta'danakum hadday fasax dalbaan nisaa'ukum haweenkiinu bileyli habeenkii ay idinka idan dalbaan ilalmasjidi xagga masjidka oo haweenaydii ama haweenkiiniibaa waxay idin weydiiseen inaa u fasaxdaan masjidka inay habeenkii tagaanba habeennimo fa'danuu lahunna u idma oo u fasaxa baa rasuulka ilah yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh kolley jumco dhexdeedna wuu inoogu xadiidkuu kuba soo noqon doonaa iyo dee meelo ka dambeeya adigu waa inoo sooiyo meelo ka dambeeya waa ku soo celin doonaa laakiin intan jumco iyabaa inoo soo horeysa haddii aan la idhaa intaynaan casharka ka bixinna mar buu soo celin doonaa soo celin doonaa ee bal xadiidka horta ta iyada inooguba sugan dumarku inay habeenkii masaajidii tegi karaan ay u badnaantay inay tagaantaasi xadiidka way nooguba suganta iyada waa mid habeenkii qaydkana muslim oo xadiidkan la wadaagsaday iyo qolooyin kaloo la wadaagsaday lafdigan bileyl iyaga riwaayadooda kumay sugnayn ee waa dumarku hadday idin weydiistaan ina masaajidii ay tagaan u fasaxa iyadoo raggoodii lalaba hadlayo taas bay ahaydba laakiin oo ruwaadda intooda badan lafdigan bileyl may sheegin saain waxa weeya dee riwaayaadka qaarkood buu kuba yimo kuwa mutlaqa ah ee alleyl aanay laba soconna arrinkii ahaa dee mudlaq iyo muqayadku markay wax keliya ay isku yihiin waa la ysku xambaaraan waabay dee culimmadu u isticmaaleenoo waxay leeyihiin bar riwaayaadkana dee habeenkii ayay kuba qaydan yihiin bal markaa laakiin haddii habeenkii layidhi lafdigani mafhuumiyuu yeelanayaa lama yidhaaho maalintii way ka duwantahay markaasoo hadday maalintii iyagu ay doonaan inay masaajidii tagaan oy ciddii dee bal wilaayadooda lahayd ama zawjkiiba ay weydiisaan idan waa u diidayaayo mafhuum mukhaalafo kolley inta badan culimmadu halkan waxay leeyihiinba habeenkii waxa weeye markay noqoto weliba waqtigaa madow ay tahay ciddii xumaan iyo waxyaalo u jeedayna waqti uba qarsoomaya ay tahay kol haddii bal matalan iyadii layidhi way tegayaan oo halooba fasaxo may ee mafhuumu mukhaalafa meeshii ma jiraysee mafhuum muwaafaqo bil awla ah ayaa meeshii imanayo maalintii way kaba budnaanaysaa ama dadkii ashraartaa iyo kuwa fusaaqda dee waa waqtigaa la wada arkayo waxaa la arkaa waxay habeenkii kuba dhiiradaan iyo dadka inaanay kuba dhiiraba oo bal matalan waa min baabi awla ayay noqone maaha mancinku markaa kuma ama idankani maalintii habeenkii kuma qaydno markaa la yidhaha maalintii iyada kumama jirto bal waxa weeya waa san imika halkan kolleyna arrinkaa waxay kuba qaydaan dee waa markaa mafsado iyo dhib laga aamin yahay haddii mafsado lagaba baqanayo iyagii loo baqanayo dee iyadoo arrimihiiba ama amnigii xunye ama waxyaalo dadkii dee xumaanta iyo waxaa ujeedayba ay iskaba badanyihiin cid celisaana aanay jirin babal taasoo kale ama iyagii dee lagaba baqanayo markaa iyada xukunkan ama arrinkani maba imanayo taas iyada waa mid marka xadiidkan laba macno ayaaba meesha ku wada sugnaanayo mid waxa weeyaan dee kol haddii la leeyay iyagu inay idinka idan dalbaan oo kale halkan idankii dee zawjka inay uba baahanayso ama ay u baadnaa marka ama ha la yidhaaha iidan khaasaba weeye ama curfiga caamka ah oo kaleo sade waxyaala inoo dambeeyo oo kaleo maalan ah hadduu ruuxii dee aanu u diidin oonu kaba mancin si wax iidankiiskaba joogo oo cumar bay soo naqliyaan hawadeedii sicaatikoo kale oo isaga malaa dee hayre ahaana malaa waa doonaya inay iskaba joogto oo kale oo markaasa ay malaa markay ka idan dalabtee uu ka aamuso oo kale ilahay de haddaanan iga mancinani waan iska tegayaa kol kol haddaanan adigu odhan laa aanad odhan waan iskaba tegayaa iyo markii la yidhi maxaa dee isagu hadduu tan yar diidaye aad u tegaysaana dee maxaa u diidaya inuu ii diido inuu hayga manciyo ay tidho dee lafdiba inoo dambeeya yamnacuhu qowlu rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam laa tamnacu imaa allahi masaajidalla waxa hor jooga arrinkan ah addoomaha ilaahay masaajida ilaahay ha u diidana taasaa hor joogta alxaasil bal waxaan leenahay horta idan meesha inuu jiray waa mid arrinka kale meesha taallaa waxa weeye macnaha labaad ah hawadii haweeneydu idan dalabto inaan loo diidin oo macnaa xaggii raggii maalan hadday idan dalabto inaan loo diidin dee meeshiina jaanibka kalena si waxay dee idankii meeshii uu jiro iyo fasixi uu jiro oo dee ay idankii uba baahan tahay ama kaa caamkaha laguma socdo ama waxa weeyaan dee mid khaasaha laguma socdo ee labada arrimoodba xadiidku waa faa'iideynaya bal dumarkiinu hadday habeenkii idinka fasax dalbaan masaajidii fa'danulahna markaa xuduurkii iyo tegidii ay habeen salaadihii kaba qeybgeliyeen ay tegeen masaajidii banaanideed xadiidka way nooguma sugan tahay dee haddii aan wax manceeyaa meeshii aanu jirin fidnada lagaba aamin yahay kolleyna axaadiid baa inoo socon doontaa wuxuu ihi markaa musanifku taabacahu shucbatu can ilacmashi can mujaahidin can ibni cumara can inabiyi sala allahu calayh wasalam halkan mala ayn dee nuskhada sanbaa kitaabka dhacday mizi oo kale iyana xadiid dambeeya ayay kaba dhigeen mutaabacadan weliba aan baabka baabka inoogu sugnayn ama dee intan jumco ka horeysa ayay ka dhigeen mutaabacadan waayo waa tallena waa soo celin doonaaye xadiidkana uu soo celcelin doonaaye mid dambe inay mutaabacadu tahay laakiin waxay leeyihin nusqooyinkii iyo dee riwaayaadkii halkanay kuwada yimaadeen cayni oo kale wuxuu kaba dhigaa taabacahu damiirkan dee imika baariska cidan shucban raacay inuu yahayba cubaydullaahi ibnu muuse laakiin dee dariiqiisa kuma warina dariiqanu kuma wariye bal haddii aan taa iskaba dayno oon leenahay xandaluu raacay xandala wuxuu ka warinayaa xadiidka saalim saalimna ibni cumar laakiin shucba ayuu kaba warinayaa xadiidka acmash acmashna mujaahido hadhow waa mutaabaco qaasiro ibni cumar bay isuguba imanayaan waxaana uga jeedaaba mutaabacadan waa dikru leyloo lafdigan shucba can ilacmash can mujaahid habeenka xusitaankiisa ama leylka ayaa kuma sugnaa waayo xandalo riwaayadiisa inta badan ama qolooyinkii kale wariyey waxaabay lafdiga leyl xataa muslim oo kale waa ka maqnaa lafdiga leyl markaa wuxuu leeyahay taabacahu waa ujeedada mutaabacadan halkatay si ibnu rajab yidhaaho wuxuu gaba jeedaa waa marka la eege in xadiidka lagu soo daro lafdigan alleyl oo tansiiska ama kaa la tacyiiniyo ayaa imika halkan ay tahay iyadoo dee xadiidkan xandalaba iyadoonu lafdiga alleyl laba socon oo arrinku uu yahay idaa ista'danakum nisaaukum ila lmasjidi fa'danuu lahuna habeen iyo maalinba marka ay soo hoosgelayso muslim iyo keyrkiiba ay taa kuwa wariyeen lafdigan bukhaari mooye ee laakiin bal mutaabacadu way jirtaa waan intaan leenahay haddii ruwaadda in badani aanay alleyl sheegin dee kuwan sheegay waaba min baabi waxa weeyaan mutlaq iyo muqayad bay noqonoo in layskuba xambaaro arrinta kale jirtaa waxa weeye xadiidkan imika halkan kale shaarixuu yar dheeraynaya xadiidkan sharaxiisa isidaankiya waxay kuba tacalluqsan waxaan leenahayna kolley wuu keeni doonaa bar markaas umuuro ziyaadaana markaa dambe ayaan arki doonaa riwaayaad muslim buu halkan soo aroorinaya oo ah iyadoo ibnu cumar xadiidkan warinayo dad qoyskiisii ay laba joogaan ayaa inan uu dhalay riwaayad waaqidna waa yimi bilaal la waa yimi kolley labaduba muslim way kuba sugan yihiin bal bilaal baa malaa badan eh inuu yidhiba may waanu u diidi doonaayo dee ujeeddo iyo wax kale oo ka dhigan doonaanayu dee bal maalan arrinkan fasaad iyo xumaan kale iyagoo u jooda ayaa way odhan doonaan masaajid iyo waxyaalahaasoo waaban u diidi doonaa markaasoo aad buu intuu uga cadhooday tii uu weliba in wax ku dhuftay waa ninkaa weynaa xaaskaba leh wax kuba dhuftay ayuu lihi adugu bal rasuulka ilaahay baan kaaga waramaya adiguna maya ayaad leedo xataa riwaayaadka qaarkood waxaa kuba yimi inaanu dib ulaba hadlin bal dee uu caayay oo riwaayaadka qaarkoodna inuu lacnaday baa kuba timo arrintu ay tahay dee sunnihii rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh dee marka uu ruuxu ra'yigiisii doona inuu ku bushiyo oo bal maalan taasoo kale ayaa dee ta'diibkeed waana inankiisiibuu ahaaye bal riwaayaadkaasna wixii kuba jiraiyo umuurahaasna sheekuu soo naqlinaya bal waxaa jirta xaafid ibnu xajar agtiisa kuma sugna baab dambe baabu khuruuji nisa ayaa wuxuu halkan ii dhigtay lix xadiid inuu soo arooriyey labaanu aragnay afarta kalena waa baabkan dambe oo ay taallo cunwaankiisu baabu intidaari nnaasi qiyaama alimaami alcaalim marka waxaa daahira baabkani inaanu ka mid ahayn axaadiidana ay isla wada mid yihiin waayo intidaaru naasi qiyaama alimaami alcaalim horeynu u soo marnay halkana xadiid keli unbaa u munaasib noqonaya inta kale axaadiidaasi munaasib uma noqonayso waxaanu sheegayba sheekhu raximahullahu tacaala kariimo riwaayadeeda inay dhacday waa haweeneydii kariima riwaayadeeda inay tani dhacdee bukhaari ay markii warinaysay iyadu laakiin riwaayadii kale ee bukhaari lafdigani inaanu dhicin waxaanu leeyahy lafdi muctamada maaha markaa waxaa la yaab leh dee qolooyinkii kitaabka tarqiimiya abwaabtiisa nasan oo kale xaafid ibnu xajar mahayn waa maxamed fuaad cabdilbaaqi oo kale iyo baabka inay ka saaraan bay ahayd meesha oonay dhigan ay kitaabkii dee saa ku daayaan ee baabkan ay dhigteen ee weliba riwaayo keliyoo fardi ah waa kariimo riwaayadeedan kuma yimi axaadiidana ay wada socoto waxaa looga jeedaana macnuu uu yahayba dumarku inay masaajidii u baxayaan ama habeen ha u baxeen qalas ha u baxeen waayo qalaskiyabaa inoo dambeeya bal taas baan yar habboonayn oo kolkol waa waxyaalihii ka dhacay maxamed fuaad cabdilbaaqi raximah llahu tacaala kitaabka markuu tarqiiminaya ee bal waxaan leenahay baabkan waxaa daahira inaanu jirin axaadiisna baabkii horenbay kaba mid tahay marka haddaan taa ku soconno maxaan odhanaynaa xadaanaa cabdulahi bni muxamedin qaala xadaanaa cuhmaan ibni cumar qaala ahbaranaa yuunus can zuhriyi qaala xadaanii hindu bint lxaariثi ana uma salamata zawja nabiyi sala اllahu alay waslam ahbaratha xadiidka habeen dhaweyd baan isaga waliba inagu soo noqnoqday soo aragnay iminkana waa xuduurkii dumarka ayuunbuu soo celiy haddana uu soo celin doonaaye ana nisaa dumarku fii cahdi rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam zamankii rasuulka kuna waxay ahayn idaa sallamna marka ay salaamo naqsanaan min almaktuubati salaada faradka ay masaajidkii bay joogaan way imanayaan way xaadirayaan weeye waa xuduurkii dumarku masaajidda imanayeen qubna way kacayeen markiiba way kacayeen wahabata rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay uu fadhiisanaya waa sugnaanayo macnaa markaaba muu kacahayn iyo waman sallaa ciddii la tukatay min arijaali maasha allah intay ilaahay ihaahdeen waa intay dumarku ay dee dariiqii ay markaa dhaafayaan faidaa qaama rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi marka uu kaco iyo qaama rijaalu ragguna kacayeen xadiidka waynu soo marnay waanu inoo soo celin doonaa bal mar keliya maha marar baynu soo marnay intan habeenkan ama casharadii hore uuna xadaanaa cabd markaa maxamudshadka oo dumarkii inayda masaajidii imanayeen xadaana مسلمة عن مالك حا وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت أنها قالت عائشة waxay tihi xadiidiisa salaada awqaaddii aan kuba soo maray in kaana inhu shaniya kaana wuxuu ahaa waa intuu atii mukhafafada ahayd weeye rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam la yusalii mid tukado ah subxa salaada subax fayansarif way gadoomayeen annisaau dumarkii la tukaday eeg waa qalaskii waa halkii uu lahaa qalaskana inay yimaadaan waataan leenahay waa baab keliye mutalaficaatin xalaya iyagoo kubadeeda bimuruudihina agsiyadoodiiyo marooyinkoodii ay huwanaayeen maa yucrafna aan la garanayno min alkhalasi waa madowga jira dhulkii mu wada iftiimin walow dee ruuxa ku dhow aad garanayso laakiin ruuxii kale in suuradiisa ayaa shakligu ku muuqda mooye lamaba garanayo ruuxuu ahaa haddaba iyagoo qalaskaa daraaddeed dulmada ay jirtay daraaddeed aan laba garanayn ayay gadoomi jiray macnaa markiiba way kacayeen weeye rasuulka ilaahay dee waa taas markaa uu salaada kaba baxo kuwa weli madow ayaanay baxayeen waqtigaasna waa kuwaasoo jamaacadii eeg way imanayeen waqtigaa qalaskaa xadaثna mxamed bn maskiin qala xadaثna bshru qala ahbarana اlawsaaciyu qala xadaثanii yaxya bn abi kahiiri can cabdاlahi bni abi qataadata can abihi qaala anahu qaal maxamed ibnu maskiin ibnu numayra koley waa nin reer yamaamo aha markii dambena baqdaad degay oo hiqa oo dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay kuwoodii dhaxaa kuwii waaweynaana maaha labada saxiixna waa dee ku sugaya muslimna abu daawuud iyo nasaa-ina way soo raaceen afartaa kitaab buu riwaayo ku leeyahay bishrina waa bishr bnu bakrin itadnisi oo in hore u soo maray wuxuu yihi marka abu qataada qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam inii anigu la aquumu waan kacayaa ila salaati salaaddii baan u kacayaa walxaal ana anigu uriidu aan doonaya an utawila fiiha inaan dheereeyo fa asmacu waxaan maqlayaa bukaa sabiyi ilmo yar oohinti fa atajawasu waan soo gaabinayaa fii salaatii karaahiyata an ashuqa inaan dhibo niciddeeda nacayo inaan dhibo calaa ummi hooyadii xadiidkana horeynuu soo marray salaaddii iyo waxyaalahaas dheeraynteedii halkii baynu kuba soo marray maxalushaahidkuna waa maxay hooyadan imika meesha joogtae rasuulka ilaahay nacaya inuu dhibaa waatee waa hooyo joogtoo tukanaysa weeye oo isaga laba tukanaysa masjidkiibay timi weeyaan oo imaatinkii dumarku ay masaajidii imanayeen ina intaas baa baabku uga baabaysnaaye way nooguba sugantao hooyadiisa dee rasuulka ilaahay ku daba tukanaysa hadduu dheeraado ilmaha uu intiisu ay dhibayso salaadeediiba kaba joodsanaysa saynu soo marayna inuu rasuulka ilaahay yidhiba an taftina ummu macnaa an tuftana ummu hooyadii in laba fidmeeyo salaadeedii lagaba fidmeeyo ama lagaba jeediyo lagaba shuqliyo taa anoo nacayaan san uma yeelaya san xadiidka kuma soo maray waa taa way hayd oo de waa haweenay masjidka joogta weeye xadaثna cabdالlahi bn yuusufa qaal ahbarana maliku can yaxya bni saciidi can camrata waa camra bintu cabdiraxmaan tiun yaxya bnu saciidna waa alansaari eeg labadan yaxya xataa kaa hore maali kaba warinayo yaxya bn abi kaiir waataan argna laakiin yaxyahan aan wax kala raacsanayn waa alansaari weeye can caaishata radi allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi low adraka rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam hadduu haleeli lahaa rasuulka ilaahu soo gaari lahaa ma axdata nisaau dumarku waxaanay soo darisiisteenay laba yimaadeen imaka dumarkii tabarujkan iyo umuuraha waqtigeedii bay sheegaysaa rasuulka ilaahay dabadii lamunacahunna waa u diidi lahaa masaajida kama municad sidii loogu diiday nisaau bani israiil dumarkii reer bani israiil qultu licamrata yaxya idhi camra waxaan ku idhi oo municna miyaa loo diiday camrana waa haweeney caalimada iyadna ansaara waxa weeye taasba weeye caaishana kolley way soo koraysaybe walow qoyskood dee meesha uu dhaqnaa qultu licamrata oo municna miyaa loo diiday waxa weeye dumarka reer bani israiil masaajidii inay tagaan qaalat waxay tihi nacam haa waa loo diiday bal maxalu shaahidku waxa weeyaan waa dumarkii iyo dee taas halkan caaisha waxay leedahayba rasuulka ilaah du waqtigan dee ay markaa joogtay ay dumarkii quruxdoodiiyo waxyaalaha muujiyeen masaajidiina ay laba imanayaan tiibay sheegaysa haddii uba waxaan weyan imika uu joogo uu diidi lahaa laakiin dee taasoo kale rasuulka ilaahay waxa weya shareecadu shareecadee intii uu joogay uun ku koobnayd maaha haddii arrinkani uu mancin ay keenayay ilaahay subxaana watacaala waxyiga ayuu kuba soo dari lahaa oo dee kol haddaan waqtigii rasuulka ilaahay mancintaasi jirin imikana looma diidaye laakiin maxay tahay un aadaabtii dee islaamku ka doomeeya inay kuba dhaqmaan waayo rasuulka ilaahay baa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh isagoo sheegay dumarka inay masaajida aqaladoodu ay uguba khayrka badan yihiin inay masaajida tagaan ayaa wuxuu yihi xaggii masaajida walyakhrujna tafilaatin way iyagoon mutadayibaad ahayn oon wax udgoona marsan ha tageen markaa dharkii quruxda lahaa iyo wixii udgoonaa iyo wixii bal bilic dheer ama siino lahaabee dadka fidno kenya waxaa way iskaba ilaalinayaan markay masaajidii tegayaan iyagoo xijaaban aan wax udgoona marsan dhar markaa dadka soo jiita quruxdooda iyo bal matalan isha soo jiita aan xidhan taas bay tegeen marka hadday taa yeelaan looma diidayo weeye bal markaa dee culimmada hadalkoodii ma tashaabada miyaa loo diidaya mise maaha ma islaamuhunbaa imanaya balbumunahaase kollay idlaaqaas baan kuma soconaya laakiin muhimku adaagta in laba ilaaliyo arrinkana kol haddaan in rasuulka ilaahay waqtigiisii mancintu dhicin dee arrinkani mancin dambe iminka meeshii ma jirayse laakiin wixii markaan fidno aanay meeshii jirin aadaabtiina laba ilaaliyo dee masaajidii way u furan tahay laakiin waxa u fadli badan aqaladooda u fadli badan halkan cayniba raximah llahu tacaala dumarkii masari waqtigiisii waa qarnigii sagaalaad weeye kolley markuu kitaabka qorayay qarnigii sadeeaadna waxbuu kaba soo gaadhay ayuu waxyaalihii kaba jiray ayuu dee waxaad la yaabaysa ayuu tiri ayuu imika aynaan tirin karayno anwaacdoodii iyo waxyaalaha bal maalan waxdee ninkii raba uu eegi karo xadiidkan markuu qabanayo kitaabkiisana bukhaari kuba sharxay cumdatulqaari abwaab yaroo axaadiidna waynoo soo wada maray markaa bal carabkan yar marinaya waayo casharkan diidaya inuu waxay iga hadhaan caawa fadhigu inagu yar dheeraanaya baabu salaati nisaai khalfa rijaali waa dumarku salaadoodii ay tukanayeen ragga gadaashooda iyo ragga dabadood macnaha markay dumarkii tukanayaan masaajidii yimaadaan waqtigaa hore masaajiddu may kala xidhnayn imika masaajideeni way kala xidhantahay kelinkooda waa u gaaroo dhibi ma jirto ee waqtigaa meelba lagu wada tukanaye waa inay raggay dabadooda ku tukadaan ragga hortooda kuma tukanayaan oo dee kamada horeynayaan hadhow markay kacaana meel ay maraan ma helayaan hadday raggii kaba horeeyaan waa xagga dambe inay kuma tukanayaan oo meeshoodu ay tahay sufuuftoodu kuwa dambe ay tahay taas buu baabkeediya xadaثna yaxya bnu khazacata qaala xadaثna ibraahim bnu sacd yaxya bnu khazaca waa nin reer maka dee qurayshna waa loo nisbeeya muadin ahaa xafnu xajar maqbuul buu kaba cabira bnu cashire lakin waa afraada kitaabkeenna waa kitaabkeenna bukhaari un weeye ee aimada kale shantaa nina waxba kama warin sheekhan in ibnu xibbaanna hiqaadkiisu kuba soo arooriya wuxuu yihi haddaba can zuhriya can hindi bint alxaariثi can umi salamata radi allahu canha qaalat waa xadiidkii makabaan soo haynay kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam idaa sallama markuu salaada ka baxo qama nisaau xiina yaqdii tasriimahu dumarku way kacayeen mar alla marka uu salaamtiisa dhammeeyo wayabkuhu isagu waa nagaanaya huwa fii maqaamihi yasiiran qabla an yaquuma in yar buu ku nagaanayay intaanu kicin qaala qaaladan sidaynu hore usoo marnay zuhri baa leh waa zuhri nuraa waxaanu u malaynaynaa wallahu aclam ilaah baa oge ana dalika rasuulka ilaahay mugsigiisaa siiya inuu in yar fadhiyayay kaana inuu ahaa likay yansarifa nisaau dumarku si ay u gadoomaan qabla an yudrikahuna axad min arijaal si aad kalimadiina loogu kulmin dariiqadiina aan loogu kulmin intaan axad raggan kaba midi aanu iyaga gaadhin inay horta hore u baxaan oo dee weli isagoo fadhiya guryahooda geli jireenba waan soo aragno de waxay ugu suurta gashayn raggii way ka dambeeyeen hadday ka horeeyaan iyagay jiiri lahaayeen ee way ka dambeeyaan xagga dambe kuba tukanayeen saasay hore ugu baxayeen xadaثna abu nucaymin qaala xadaثna bnu cuyaynata can isxaaqa can anasin radi allahu canhu qaala waa sanadkii maka ama xadiiii makaba aan kaba soo baxnay sala nabiyu sala اllahu calayh wasalam fii beyti umi sulaymin islaantii markaa umu sulaym bay ahayd mulaykana waa iyadee maaha ayeydiye damiirku sidaan sheegayna isxaaq buu u laamayay umu sulaym waa anas hooyadii fa qumtu waan istaagay aniga iyo wayatiimun ku agoona ayaa khalfahu rasuulka ilahi markuuna tukinayay ka dambaynoo safkii noqonay wa ummu sulayman eeg waa safkoodu inuu safka ragga ka dambeeya xataa ciyaalkiibuu ka dambeeya markaa weeye wa ummu sulaymin ummu sulaymna way istaagtay khalfanaa annaga gadaasha iyadoo inankeedii xataa lamay safane iyadu safkaaray noqotay labadan inan ee dee da-daasiina iskuba da-da ama isku dhowaana saf bay noqdeen rasuulka ilaahina kaba horeeya cibaaradan faqumtu wayatiimuna kolley nimanka nuxaadii reer basra halkan oo kale way diidaanoo waxay leeyihiin marka damiir mutasila oo marfuuca wax lagu cadfayo damiir munfasila lala yimaada ama faasiluun si cadafku u hagaago oo halkan iyagu siay dooranayaan waxay ahaalayd faqumtu ana wayatiimun khalfahu laakiin dee reer kuufana way baneeyaanbo wain calaa damiir rafcin mutasil cadafta fafsil bidamiir munfasil aw faasilin ma wabilaa dacfin wabilaa faslin yarid fi nadmi faashiya waa dacfu muctaqad sida ibnu maalik lahaayo macnaa kolkol dee nadmigana isagoo badan buu ku yimaada laakiin waa daciif buu leeyahy waa luqa laakiin ma waxalayna reer kufa waxay badnaynayaan reer masr hadday diideen xadiidkana waa tan luqadaasi kuba yimi baabu surcati insiraafi nisaai min asubxi wa qilati muqaamihina fi lmasjid wey salaada subax waayo salaada subax dee dhulkii baa iftiimayo salaadii ceshaay hadday iska sii fadhiyaanna dhulkii waa madowbuu sii kordhayo weeye salaadihii kalena kolley waa iftiimuun ee subaxii dee dhulku uu soo iftiimayey inay dhaqsabo u baxaan oo baabu surcati insiraafi nisaai dumarka gadoonkooda degdegii min asubx salaada subaxay kaba gadoomayeen marka laga baxo wa qilati muqaamihina fi lmasjidi nagaadi ay ku nagaadaan masjidkana yaridiisi inay horey u kacayeen bal wixii tilmaamayay un walow aynu soo marrayba salaadaha kaleba inay taa laba mid ahayd xadiidkan umu sulaym umu sulaym ahay umu suleymaan ujeedaa xadaثana yaxya bnu muusa qaala xadaثana saciid bnu mansuuri qaala xadaثana fuleyxun can cabdiraxmaan ibni اlqaasimi can abihi can caaishata cabdiraxmaan ibnu qaasim bni moxamed ibni abi bakrin sidiiq weeye aabihii buu kaba warinaya saciid ibnu mansuurkana waa sheekha bukhaaribe maanta waa siduu kaga wariyay muslimna waa u sheekh aad buu kitaabkiisa ugu badayay si aanu bukhaariba uguma badnayn halkanna waa tane laakiin waa bukhaarina waa u sheekha waa siduu kaga wariyay waa nin hiqa musanif ba ahaa xaafid ba bal kutubtiisii sunanu saciid ibni mansuur wax ka mida ayna soo gaadhay ma dhamma ee laakiin waxbaa laga madbaceeyey sunantiisii in dhan ma ahayn haddaba bal markaas maantana waa siduu bukhaari kaga wariyay can caaishata radi allahu canha ana rasuul llahi sala allahu caleyh wasalam kaana yusalii subxa bikhalasin waqti dhulku madow yahay laakiin waagu baryuu tukanayay fayansarifna way gadoomayeen nisaa lmuminiin waa luqadii akaluuni lbaraaqiitu lama odhan jiray oo dee fayansarifu bay imaka halkan ahaan layde fayansarifna nisaau lmuminiina dumarkii muminaadka aha laa yucrafna iyadoon la garanayn min alqalasi aw laa yacrifu amase shakiba laa yacrifu aanu garanayn bacduhna bacdan dhulkii madowmayey ma baxeen oo kale weli madowgii baa jiro inay dee isku soo dhowaadaan mooye iyaga dhexdooda aban isgaranahayn way dadan yihiin waa dhulkiina waa madow waqtigaasoo macnaha waxa weeye hadday sii fadhiyaan oo muddo ku siiya raagaan dhulkuu iftiimi lahaa ee markii salaada laga baxayba waa inay baxayeen dumarku dee salaadaha kalena waa taa insaa kuba soo maray baabu istidaani lmarati zawjaha bilkhuruuji ila lmasjid waa xadiidkii imakaan kaba soo baxnay sanadkunbaa wax iska bedelayaan haweenaydu idandalabkeeda ninkeeda ay ka idandalbaysay inay masjidka baxday weydiisanaysa inuu u fasaxo bal taas buu baabkeediiya wixii kuba yimi xadaثna musaddu qaala xadaثna yaziid bnu zureyci can macmari can zuhriyi can salim bni cabdilahi can abihi can nabiyi sala اllahu calayh wasalam ida staadanat imraatu axadikum axadkiin haweenaydiisu hadday ka fasax dalabto falaa ibncayaag waa tan riwaayadan lama socoto lama socoto xaggii leyl habeenkii oo kale bileyl waana xadiidka riwaayaadkiisii barhkood haddii haweeneyda ninkii midka idinka idinka mida haweenaydiisu ay weydiisato inuu u fasaxo masjidka yaanu u diidin oo inuu u diido ma laha weeye kol haddii fidno iyo waxaa lagaba aamin yahay baabkan xadiidkiisa iyo tarjamada nafteeda waynu soo aragnay waa mukararuun ma garan karo say uba dhacday xataa xaaf ibnu xajar muu sharxin oo ma taaban saa daraaddeed baa lawada uun yar wado baabu salaatinisaai khalfa rijaal iminku baan soo haynay baabu salaatinisaai khalfa rijaal xadiidkuna waa kii une laakiin sanadka ayaa ya markaas in labadii xadiid baa isyar weydaarsanuunoo kala horeeya markii horena oobay iminka isweydaarteen say u kala horeeyeen tartiibtiin baanay lahayn xadaana abu nucaymin qaala xadaana bnu cuyaynata can isxaaqa can anasin qaala sala nabiyu sala allahu caleyh wasalam fii beyti ummi sulaymin faqumtu wayatiimun khalfahu wa ummu sulaymin khalfana xadaana yaxya bnu khasacata qaala xadaana ibraahim bnu sacdin can izuhriyi can hindi bint alxaariti can ummi salamata qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam idaa sallama qaama nisaau xiina yaqdii tasliimahu wahuwa yamkutu fii maqaamihi yasiiran qabla an yaquuma qaalat baa ii taalle laakiin desayn hore usoo marray waa qaala qaalat ma jirto waana zuhri nura wallahu aclam ana dalika kana likay yansarifa nisaau qabla an yudrikahuna arijaalu baabka kolley waan dheereeyey fadhigina waynu ku raajay laakiin idinkoo iska fadhideen anigoon hadlayo intaasoo dee ka daalaya waa aniga idinkuma daalaysaade fadhiga wala markin daalaya laakiin kolley waxaan yar dheeray kitaabuljumucan soo gaadhnay waana casharkii boqol iyo saddexaad inta bukhaariga aan u fadhiisanay waa fadhigii boqol iyo saddexaad ama habeenkiiba marka weliba laga reebo lixdii lixdii in madkhalka laga reebo boqol iyo saddex dersi ayaynu waa habeenkii boqol iyo saddexaad weeye waliba lixdii madkhalka marka lagu daro boqol iyo sagaal buu noqonayaa dee halkan mar adna wata aan aragnay bal waxaan lii yar sheegayaa kolley safar baa isoo yar galay haddii aan la idhaa in caawa halkan inoogu joogayaa laba toddobaad baa la arkaa inaan maqnaado kolley aba casharun baan u baxaya wax kale maaha howl adduunyada uma baxaye laakiin sanadiyo ballanqaad igaba dhacay oo weliba dee waqti kalean silahay laakiin imka waqtigiisu noqday ayaan u yar baxayaa laga yaabaa laba toddobaad oo insha allah duruus yar mukasafa kolley labadan darseena aqriyayumbaan aqriyi doonaa axaddaan bixi insha allah subaxa sabtaba duruustu way bilaabaysaa bal waxaan eegayaana inaan bisha saddex iyo labaatankeeda ama inta ka horeysa soo noqdo marka haddii la yidha casharkii waa inay soo ducayn doontaan casharkiina dee idinku fursa u haysaan wixii kale hawyihiina ku qabsataan ciddii muraajacaynaysana isu soo gaadhsiinaysana balay isu soo gaadhsiiso marka casharkii in yaroo laba toddobaad ah ama laba toddobaad iyo laba saddex habeen ayuu halkaa inoogu joogi doonaa biidnillah caw waxaan u dedejinaya in haddaan meel joojiyo dee markaa habeen dambe ma gelaya casharkii insha allahu tacaala markaasaas walow habeen dambe aan joogo berita axaddaan bixi doona insha allahu tacaala kolleyna saan idiin sheegayo waa durusun baan u yarbaxayaa dee codsi ahayd sanadiyo badh kolley aan yar reexreexaye بل إن شاء الله تعالى عشر فكاس نوجه والله سبحانه وتعالى على عالم